Ganacsatada yaryar ayaa fursado dhaqaale ka sameeyay goobaha cawsyada oo sanadihii u dambeeyay aad ugu badanayay magaalada Hargeysa. Xamse Fuaad oo ka mid ah dhalinyarada hirgeliyay meheradaha lagu caweeyo ayaa ka warbixiyay adeegyaday u qabtaan macaamiishooda.
dadkan meesha imaada dad waaweyn bay u badan yihiin iyo dhalinyaro dadka waaweyn waxay dee badankood dareemi karaysa dadka waaweyn waa caanaha iyo muuquma dee dadka waaweyn waxay cuni kareen waa dad- waxa weye cuntooyinka waaweyn Een, dhalinyartuna waxa waxa u yimaadeen waa caweysiyo inay dee ku nafisaan meesha oo ay leedhaa banaanka iyo waxaan kuraa ku dee relagas ku dareemaan meesha waad arkaysaayo waxaan kuri waa meesha weyn maasha allah Een, waxaa la yidhi dadku meesha iskugu imanayaan waxaa fiican in meesha dusheedu ay furnaato si caafimaad iyo hawo loo helo marka meeshan adiga arkay hawadeedu way furan tahay Een, dhalinyartu dee habeenada qaar caweys baa ka jira habeena dadka waaweyn baa iskale habeena dhalinyarta iskale dadka waaweyn habeenada qaaciga way tuntaa family baa imaadaa Een, waxaan kuri waa lagu caweeyaa cashadii baa taallaa dhalinyartuna habeenkay timaadana dee show baa ka jiro waxaan kuri allahuma salli ala maxamed fanaaniin badan baa timaada si amniga wax u dhacaan marka waxay dee dee tusaalaha u tahay un in waxaan kuri dee si amniga wax walbaaba u dhacaan si qurux badan loo helo jawi qurux badan lagu qaato cuntadii la helo the safe Dhanka kale, qaar ka mid ah bulshada u soo caweysiin tagto ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka helaan iyo sida loo soo dhoweeyo.
adeegyo fara badan baa halkan laga helayaa waxaa jira qaacigii cunto dhaqameedyadii kamankii qofkii soo qaadanaya sameecad ee gruubkiis la socday sameecad sita way ku tuman karaan ee waa meel juwgeedu aad u wanaagsan yahay ee oo cawiis wanaagsan lagu qaadan karo meesha juwgeedu wuu fiican yahay een securitygeeduna aad buu u wanaagsan yahay so waa meel lagu een cawin karo
walaahi dee in- wa- of of way noqotaa aad bay u ballaataa meesha anigu dhalinyarta kastamarka ku xidhan baana meherad marka i- walaahi aad bay u badataa nambar badan baa imaada of population bay noqotaa marka qaar laakiin haddana cunaqabatiin ma jirto waa habi baan kule meesha oo qof kastaa wejowgiisa iyo farxadiisa ku qaanay halkan qofka sameecaddu istiha isu geysanaya waa u gaar shaaxiis iyo dee halkan alaabtii waa lagu hayaa soft foods shaaxiyoo kale waa lagu hayaa wixii kale qofkuu baahnaa ay adeegyadii waa lagu hayaa waa kii een, sharaabadii oo kale dee waxa leerarkiiyo waa leedahay fiishashka way leedahay fiish dheer baad jiidanaysaa xaggaasoo kale iska camirinaysaa qayb gaara sameecado gaara waa la iska taagay lagu dhufaynayo halka jawiga lagu qaadanayo Ee, saan kuu sheegay leerhkiina way leedahay agabkii leerhka way leedahay ka- ka baqan maysiin dabkaa baktiyo moobilkii oo kale ka baqan maysid sameecadii oo kale u baqan maysid dee waxaan kuli waa kaala arag markanoo kale gala xidhaallada leefal bay dhaarkan